بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عشر ذا الدين تاع الحسيني هل كنا وحنو إذن كسو قدرنا عشر كي طبنا كتابك أبي شجاعة وحنا سوى يا شيخ محمد شيخ عمر دير إلى يوم الدين وبعد waxaynu maraynay salaada iyo sunnayaasheedii markaa sunnayaal ay madhabtani u bixiyeen abacaad awi sunan ayaynu ku dhex jirnay laba way ka horeeyaan buudo waa adaanka iyo aqiimidda diibuu sii wado dabeedna waxau ihi wa bacda adukhuuli fiiha sunnayaasha marka salaada la galo sii muhiimka ah waxa weeye buuri shay-ani laba shay waa safxadda sagaal iyo konton laba shay weeye markaa labadan shay madhabtani waxa ay qabaan in ay ka mid yihiin sunnayaasha sii mu-akadkaa hadduu qofku ka tagana uu ku kabayo sujuudu sahwi midi waa atashahudu alwal ataxiyaadka hore ka labaadna waalqunuutu fi subx salaada subaxoo qunuudka la akhriyo weeye labadaasuu ka dhigan marka atashahud alwal ataxiyaadka hore inaanu faral ahayn ama arkaanta ka mid ahayn waxaa u daliila xadiidka bukhaari ku sugan ee tilmaamaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam inuu salaadii duhur isagoo tukanaya ayuu laba ragcadood marka uu marayo halku ka fadhiisan lahaa ayuu kacay afar isugu bixisa ayuu tukaday markii dabeedna salaada uu dhammeeyey ayuu laba sujuudood oo sajdatay sahwi labadii sujuudoode sahwiga ah ayuu la yimid taa macnaheedu waxa weeyaan bay leeyihiin haddii masale faral ay yihiin dee kamuu tageene intuu la yimaaduu sujuuddana ku xigsiin lahaa sidii uu sameeyeyba mar uu laba ragcadood un tukaday nebigu salaaddii afar tahayd buu laba tukaday markaa wuxuu mooday inuu dhammeeyeyoo wuu iska salaamo naqsaday kolkii loo sheegayna labadii kaluu u kacay oo uu tukaday labadii sujuudoodee sahwigana wuu la yimid taasi waxay tusinaysaa shayga rukniga ah marka laga tagee la ilaawo isagoo intoo lala yimaado ayaa sujuudahana lala yimaadaa shayga sunnaha ana marka isaga laga taga dib loolama yimaadee wuxuuna lagu kabaa un sujuudo ayuunbaa lagu kabaa marka daliilkaasi baa loo hayaa sheegaya ataxiyaadka hore inuu sunno yahay waalqunuutu fi subxi qunuudka subaxa macnaa allaahuma ahdiniida ducada la akhriyayo salaada subax madhabtani waxa ay qabaan inay sunno tahay madhabaha qaarkoodna waxa ay qabaan inaanay sunno ahayn oo halkaa aanay ku jirin oo aan subaxa lagu akhriyaynin saasaa culimmada fuqahadu ay isugu khilaafsan yihin sababta taa keentayna waxa weeye marka hore horta waxa la isla waafaqsan yahay marka dhibaata ay timaaddo ama balaaya dadka muslimiinta ay ku timaaddo in la qunuudayo salaadaha shanta aba waayo taa waxaa u daliila rasuulku sala allahu calayhi wasalam mar asxaabta qaar ka mid ahaa la laayey oo niman gaalahay laayeen waxa uu habaarayay qabaa'ilkii laayey ee gaalada ahaa qanata shahran bil kaamila buu markaa ducada ah ayuu nimankaa ricli iyo dakwaan iyo cusaya iyo qabaa'ilka magacyadaa la yidhaahdo ayuu markaa habaarayay bishaa kadib wuu joojiyey taasi waa mid la isku waafaqsan yihi laakiin qunuudka joogtada ah ee subax isaga waa mukhtalaf oo maalan waxaa jirtay xadiid sheegaya inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam salaada makrib iyo subaxa ayuu qunuudi jiray riwaadaasi way sugan tahay marka wuu iska daayey wuu iska daayey dii bay culimmada qaarkood leeyihiin riwaayadu waxa ay sheegaysaa inuu labada salaadoodba iska daayay qunuudkoodii makhribka iyo subaxaba sida ibnu xajar uu mas'alada marka uu ka warramayo ku sheegayo sharaxa bukhaariye weyn ee fatxulbaariga la idhaahdo waxa uu leeyahy riwaayo kalaa jirto oo tilmaamaysa inuu makhribkana ka tegey inuu makhribka uun ka tegey marka sida asalka ahi waa inuu subaxii sii waday makhribkiiyo subaxuu qunuudi jiray kaas waa sugnaatay waxa labaadoo sugnaatay buu leeyahy inuu makhribkii iska daayey taa macnaheedu waa maxay waa inuu subaxii sii waday baa laga fahmayaa buu leeyahy idan markaa masaladaasi saasay mukhtalaf u noqotay oo madaahibtu iyagoo nusuusta miisaamaya ayay labadaa qowl yeesheen oo aragtida nusuusta sida loo qiimaynaya ayay ku kala baydheen madhabtani markaa qunuudkaasay qaatay waay waa ducada allahuma hdinii fii man hadayt wa fi lwitri witrigiina waa la qunuudayaa salaada witriga la idhaahdo matniga weeyaani fi nisfi thaani qaybta labaad min shahri ramadaan bisha ramadaan shan iyo tobanka dambe ayaa lala imanayaa qunuudkii witriga xabaddaa witriga ee u dambaysa marka la marayo ayaa shan iyo tobanka dambe ramadaan la akriyaya qunuudkii wase ay madhabtani qabaan madhabta kalena waxay leeyihin mee bisha oo dhan soddonkeeda cishaba waa in la qunuudaayoo ragcadda u dambaysa lagu akriyaa ducada allahuma hdinii lagu akriyaa marka waa khilaaf fiqi oo maaragtay masaa'ilka had iyo jeer waxa ay ku xidhan tahay un siday naska u qiimaynayaan waayo labadaasi waxa ay ku tilmaamaan waa sunanu sala sunanun fii daakhili salaa aw ilabcaad na waa ay ku tilmaamaan wa hay-aatuha sunnayaasheedu marka salaada hay-adu waa sunnaha qurxiya bilicda iyo wanaagga u yeela salaada kaas weeye hay-adaha hay-ada waxa uga jeedaa ee iyaga marka laga tago aan lala imanaynin sujuudu sahwi tashahudka iyo qunuudka waxa ay qabaan sujuud sahwiga lala imanaya tashahudka waa la isku waafaqsan yahay qunuudka hadda khilaafkaasa ku jira soo sheegnay laakiin sunnayaashan soo socda hadduu qofku ka tago lama imanayo sujuudu sahwi sunnayaashan soo socda iminka uu tirin doono sunnayaashii salaada qurxinayayna gooni buu isugu saaray sidaad arki doonto wa hay-aatuhaa sunnayaasha salaada ee aan sujuudu sahwi marka laga tago lagu kabayn khamsata cashara khasla waa shan iyo toban arrimood shan iyo toban arrimood weeye sunnayaashii waxaa ka mid a salaada rafcu lyadayni in labada gacmood kor loo qaado cinda takbiirati alixraami marka la xidhanayo takbiiratu lixraam waa allahu akbarta xidhashada waa in gacmaha kor loo qaado waa kow wa cinda arukuuci marka lasii rukuucayana waa in gacmaha kor loo qaado waa laba waarafci minhu marka rukuucda laga toosayo marka rukuucda laga toosayo ee ictidaalka rukniga la yidhaahdo lala imanayana waa in gacmaha kor loo qaado maxaa afraynaya ee haanu aanu halkan ku sheegin meesha afraad ee gacmaha kor loo qaadaa waa halkee waa ataxiyaadka hore marka aad ka kacdeed istaagto kolkaasaad gacmaha kor u qaadaysaa iyadana waa afartaa jeer nusuusta saxiixa afartaasaa ku soo arooray bukhaari iyo muslim waxay ka wariyeen xadiidka ibnu cumar waxa uu leeyahy ra'aytu nabiya sala allahu calayhi wasalam waxaan arkay nebi moxamed iftataxa takbiira fi salaa salaada wuxuu ku bilaabay allahu akbarka farafaca yadayhi labadiisa gacmood buu kor u qaaday markuu salaada xiina yukabiru markii uu salaada xidhanayay xataa yajcalahumaa jeeruu yeelay xadwa mankibayhi labada garab jeeruu la simay gacmaha jeeruu gacmaha labada la simay labada garab buu la simay faidaa kabara lirukuuci facala milahu markii uu rukuucda usii socdayna gacmaha kor buu u qaaday ilaa uu garbaha la simay waidaa qaala samica allahu liman xamida markuu ereygaa yidhina facala milahu gacmaha kor buu u qaaday wa qaala waxaanu ihi rabbanaa walaka alxamdu labaduu isku daray macnaa samica allahu liman xamida markuu saani isu taagayna rabbanaa walaka alxamd walaa yafcalu daalika gacmo koruqaadkaa muu samaynaynin xiina yasjudu marka uu sii sujuudayo walaa xiina yarfacu ra'sahu min asujuud marka uu sujuudda madaxa kor uga soo qaadayana gacmaha kor uma uu qaadi jirin xadiidkaasi wuu anfiyey muttafaqu calayhiga muttafaqu calayh bukhaari iyo muslim isku waafaqeen waaya sunnayaasha taasaa ka mid ah ilaahay boqorka aada u tukanaysay ee aada u rukuucaysay ee aada u sujuudaysay ayaad salaamaysa marka aada gacmaha kor u qaadayna riwaayooyinka qaarkood waxa ay tilmaamayaan gacmaha marka kor loo qaadayo in uu nebigu la simay calayhi salaatu wasalaam dhagaha riwaayooyinka qaarkoodna waxay tilmaamayaan garbaha riwaayooyinka qaarkoodna waxay tilmaamayaan shaxmata aludun shaxmata aludunayn labada dhegood intaa yare lulata waa saddex riwaayo moogta dhegaha iyo garbaha iyo curdintaa yaree weesaaha dumarku ay sudhaan ee dhegaha saddexda xaalo saddexda xaalo way jamciyeen culimmadu oo way isu wada geeyeen waxaanay ku jamciyeen in gacanta marka kor loo qaado baabacadeeda hoose lala simo garabka baabaa gacantii kolka kor loo qaado waa in baabacadeeda hoose lala simaa garbaha suulasheeda iyo qaybteedaa dhexena lala simaa dhegta caaradeeda gacmaha labada calaan calool caaradoodana lala simaa dhegaha saddexdii riwaayada markaa waa lagu camal falay oo qaybtaa korena waa in lala simaa dhegaha baabacada xaggeeda dambena garbaha markaa qofku sidaana ma odhanayo sida dadka qaarkood ay yeelaan sidii wax ducaysanaya sidaana ma odhanayo sidii uu wax soo socdo iska qabanayo ha taasina way dhacdaa oo sidaa uu odhanayo laakiin ayarunbu isagoon isshidaynin siina foorarin maayo isna dhaafin maayo isagoon isshidaynninunbu allahu akbar allahu akbar allahu akbar taanay mar wada soconayaan ay wada dhacayaan waa intaasay muxadisiintu ku jamciyeen sunnayaashii waa kuu sii wadayo waxa uu ku yihi waa ka labaade wa wadcu lyamiini cala ashimaal midigta iyo bidixda waa in laysdul saaraa ilaaha boqorkaabaad ka edabsanaysaaye midigta sarraysiiyo bidixdana hoosaysii ka calaadu ku jirtaa la hoosaysiinaya marka in sidaa la isu dul saaro iyo in laguba qabto cumaacumta bidixda inaad qabato labaduba waa iska waani waa sunnaha labaad weeye sunnaha saddexaad waxa weeye attawajuh inii wajahtu in la akhriyo ducooyin dhowra ayaa ka mida ducooyinkaa istiftaaxa ah taa inii wajahtudaasay qaateen madhabtu wajahtu wajhiya liladii fatara asamaawaati waalard xaniifan wamaa ana min almushrikiin ina salaatii wanusukii wamaxyaaya wamamaatii lilaahi rabbi اlcaalamiin laa shariika lah wabidalika umirtu waana walu lmuslimiin saxiixu muslim haddii aada akhrido waxaa ku soo aroray wa ana min almuslimiin iyaduna waa riwaayo jirta wa ana min almuslimiin wabidalika umirtu laa shariika lah wabidalika umirtu wa ana min almuslimiin waa riwaayadan imanka dee uu inoo warinaye waa fii saxiixi muslim min xadiidi cali bni abi aalib wey wa ana min almuslimiin de aayaduna wa ana awalu lmuslimiin marka labadaba la akrin karaa waaya marka wajha uu kuu sheegaya waata ducaau listiftaax baa la idhaha iyo tawajuh waa ducada intaanad bilaabin faatixada aada akhriyayso ducooyinkaasi mid ka mida weeye tani sunnaha waxaa ka mida salaada walisticaada in shaydaanka la iska naaro shaydaan iska naar weeye ilaahay baa yidhi faidaa qara'ta alqur'aana fastacid biاllaahi min ashayطaani اrajiim fii suurati اnaxl marka aada qur-aanka kariimkaa doonto inaad akhrido shaydaanka iska naar la fogeeye ilaahay ka magan gal oo ka dayro waswaaskiisa acuudu billaahi min ashayطaani اrajiim iyada oo aan kor loo qaadayn calaamatu kayri اlfaqiih an yajhara bilisticaada bay dhaah qofka aan salaada fiqiga u lahayn astaantiisu waa inuu acuudu billaahi min ashayطaani اrajiim kor u qaado hadduu kor u qaado yucraf inuu fiqiga ka yadhacay ayaa la garto aanu macrifo badanu lahayn waa sir hoos baa loo akhriyay isaga qolyaha qaarkoodna bisinka kor bay u qaadaan bisinka iyo yacuudkana korbay hoos bay udhigaan qolan ah labadaa qolan waynu soo marnay isaga bisinka sunnayaashii waxaa ka mid ah waljahru fii mawdicih in salaadii kor loo qaado meesheeda waalisraaru fii mawdicih meeshii la siraysanayeyna hoos loo dhigo meeshii la siraysanayana hoos loo dhigo salaadaha dee qaarkood kor baa loo qaadaa qaarna hoos baa loo dhigaa salaada subax iyo labada hore cishaa'iga labada hore maqribka salaada jumce salaada ciidda labada ciidood macnaha dayaxmadoobaadka iyo qoraxmadoobaadka amaba qolyaha qaarkoodna dayaxmadoobaadku may gooni yeela istisqaaga oo salaada roobka ilaahay lagu baryo taraawiixda witriga ramadaan labada ragcadood ee dawaafka markuu qofku habeenkii tukanayo wakhtiyaashaasi waa waa goorta kor loo qaado wey salaadaha kor baa loo qaadaa salaadaha kalena israar hoos baa loo dhigaa labada siyoodba waa waa mutalac in nebiga laga raaco wey calayhi salaatu wasalaam jubayr ibnu mudcim saxaabiga la yidhaahdaa wuxuu leeyahay rasuulkaan maqlay salaada maqhrib isagoo ku akhriyaya suuratu duur waduuri wa kitaabin masduur bara bnu caazib waxa uu leeyahay nebigaan maqlay isagoo watiini wazaytuuni cishaa'iga ku akhriyaya qofka ugu cod wanaagsanna wuu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam in la isku mashquuliyo la yidhaahdo maxay tahy talow xikmadda ku jirtaa dadka qaarkood bay kaga dhegtaa uun oo iyadoo aada mooddo inay diintii ilaahay oo kale oo dhan wada qaybeen iyo asraarteedii ayaad mooddaa taasu bay ku weydiinayaan maxaa salaadaha kor loo qaadayana kor loogu qaadaa kuwa hoos loo dhigayana maxaa hoos loogu dhigayaa dee adigu addoon baad ahayde maxaa kaa galay faaqidaadda addoon arrinkiisu waa waayahay waayahay baa la gudban nebiguna ma sheegin calayhi salaatu wasalaam sirta ku jirta mama sheegin wax daliilahoo ku soo arooray sirta tanna kor loogu qaaday tanna hoos loogu dhigayna ma jirto oo la cuskalaa bal nebigu wuxuunuu yidhi calayhi salaatu wasalaam salluu kamaa ra'aytumuunii usallii war sidaa aragteen anigoo u tukanaya idinkuna u tukana sidii un baynu u tukanayna meeshuu kor u qaaday kor baynu u qaaday halku hoos u dhigayna waynu hoos baynu udhig laakiin daruuri maaha cibaadada inaad ogaato sirteeda miyaa laguu sheegoo daliil baad u haysaa xikmadda lagugu waajibiyo soomka iyo salaadda soomka salaada xajka xikmaddeeda dee waa tacabud waa addoonsi uun waa inuu ilaahay kugu addoonsaday uun oo la eegaya un addoon haddaad tahay inaad amarka qaadato waaya taasina waa taasoo sunnayaashay ka mid tahay intubana waa soo arooray nabiga calayhi salaatu wasalaam meeshuu kor u dhigay iyo meeshuu hoos u dhigayba wata'miin sunnayaasha waxaa ka mid ah alta'miin in aamiin la yidhaahdo ammana waa masderkeedii yu'minu ta'miinan calaa wasni tafciil ta'miinkaasaa la samaynaya xadiidka abi daawuud ayaa waxa uu tilmaamayaa ee abu hureyra uu warinayo nebigu marka uu akhriyo kayri lmaqduubi calayhim waladaalliin aamiin ayuu yidhi xataa yusmica man yaliihi min asafi alwal ilaa uu maqashiiyey safka ka agdhow safka ka agdhowi waa maqlayay rasuulku markuu sidaa lahaa sala allahu calayhi wasalam waxaana wanaagsan marka imaamku uu aamiintiisa bilaabo ama isaguba uu yidhaahda kadib inuu keenu noqdo wala daalin waa inuu qofku idhaahda aamiinna yidhaahdaa kadibna teenu ku xigtaa waayo bukhaari iyo muslim waxaa ku sugan xadiidka abi hureyre leh nebigu inuu yihi idaa qaala limaamu kayr lmaqduubi calayhim wala daaliina faquluu aamiin fainahu mawaafaqa ta'miinuhu mawaafaqa qowluhu qowla almalaa'ika qufira lahu maa taqadama min danbih idaa qaala limaamu aamiin idaa amana alimaamu faaminuu qofka aamiintiisu aamiinta malaa'igta ay waafaqdo ilahay wuxuu dhaafayaa dembigii hore macnaha goortay malaa'igtuna aamiin odhanayaan waa markuu wala daalin yidhaahda aamiintiisana ku dhawaaqo imaam marka halkaa waxaynu odhan karnaa degdeg baa inagu jira innagu wala daaliin oo aanu dhammaynin imaamku ayaynu idhahnaa soo maaha ha marka degdeg baa inagu jire ha laga sugo intuu imaamku dhammaynayo idaa ammana alimaamu faaminuu imaamku markuu aamin yidhaahdo la aaminsada muxadisiinta qaarkood waxay leeyihiin faadaas waa bimacnaa wow la aaminsada amaba ka dambeeyana waa lagu fasiray labada qowl sidaynu horeba usoo xusnayn habka loo aaminsanayaa waa inaan la dheeraynin xagga hore xagga dambe la dheereeyo aamiin aamiin laakiin ta hore lama dheeraynayo aamiin sidaynu inagu u nidhaahno aamiin lama jiidayo laakiin xagga dambe la jiidaya madka hore waa madulbedel fii cilmi tajwiid sida macruufka ku ana madulbedelka laba xarakaa la jiidaa ka dambena waa caaridun lisukuun baa laydhaha sida cilmiga tajwiidka caanka kuwa macruufka ah lix xarakaa la dheerayn karaa ilaa shan meelaha marka haddii mid la dheeraynaya ka dambaa la dheeraynaya allahuma ilaa haddii qirada warash la maro qiraa'atu warash iyada qudhigeeda waa la jiidi karaa ka horena miim laakiin markaana meesha waxaa ku jira inaan miimka la shidin haddii miimka ka hore la dheereeyo alifka waa inaan miimka la shidin markaa ee la yidhaahdo aamiin iyadu in la yidhaa macnaheedu markaa siyaabaha u kala duwan macnahoodu waa istajib ilaahay noo aqbal meesha duca weyn baa ka dhacday oo faatixadii ku dhex jirte aamiin ilaahay noo aqbal wey waa ismu ficil ayaa lagu magacaabaa marka istajib yaa rabbana ilahay yagiyo ducada noo aqbal ila faatixadiiba ku dhan tahay marka haddaba la shida miimka iyada macnaheedu taa wuu ka baxaya ilaahay aqbal ma aha kolkaa aamiin haddii la idhahdo saa ku xoogsada aa innagu waxaynu idhaha bal horta ku xoogso hadday taa noqdo macnaheedu istajibba maaha walaa aamiin albayt alxaraam suurat lmaa-ida bilowgeeda markaad akhriyaysa macno kale aamiina leedahay qaasidiin iyo wax intaasina waa baraarujin habka macnaha loogu dhawaaqayo nudqiga kayfiyata nudqi ta'miin waa saas wey daliilkeeduna waa kaa kor baana loo dhigayaa asxaabta qaarkood ilaa ay odaanka imaamka odhan jireen laa tafutnii biaamiin macnaa way ka soo gaadhayaan salaaddii war aamiinta ha igala dheeraynin ayuu leeyahy ka soo gaadhaya arrin weyn weyn in kor loo qaadaana sidaasay waarid ku too imaamku iyo ma'muumiinta labaduba aamiinta odhanayaan weliba kuma qaydna salaada dhexdeeda una faatixada mar kastood akhrida aamiintood odhan kartaa madhabta xanafiyada waxaa caan ku ah inaan aamiinta kor loo dhigin hoos loo akriyo saa darteed baa wadamada aasiya oo kale haddaad tagto hindiya iyo bakistan iyo markuu la daalini yidhaahdo imaamku qofka markaas aamiinta kor udhigaa shaad buu noqonaya keligii unbuu ka dhex qaylaya masaajidka waa lagu aamusayaa shid keligaa unbaad aamiin odhanaysa sunayaashii salaada waxaa ka mida waqiraa'atu lqur'aani wa qiraa'atu suurati bacda alfaatixa faatixada kadib in suurad la akriyo in suurad la akhriyo waa labada ragcadoode hore maqhribka cishaa'iga duhurka labada ragcadoode hore waa in la akhriyaa ama dee kuwa kalena waa la mid iyo dee isku wada darmaca subax labada ragcadoode dambe ma leh ama ragcadda dambe salaadaha saddexda ama afarta ah kuwa horunbaa leh laakiin kuwa dambe ma leh waxa uu leeyahay abi qataada rasuulku sala allahu calayhi wasalam kaana yaqra'u biummi lkitaabi wa suuratin macahaa nebigu wuxuu akhriyi jiray faatixada suurad kalena wuu ku dari jiray labada ragcadoode hore duhurka subaxa casarka marka dee kuwii kalena waa la mid maqribkii iyo subaxiina wala akhriyay suuraddaas dabcan waa suurad kaamila ayaa fadli badan in aayaad googoosa la akhriyo waxa ka fadli badan suurad in la akhriyo waayo hadyiga nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa u badnaa in suurad dhammaystiran la akhriyo oo in aada akhrido toban aayadood oo aada toban daqiiqo wado waxaa ka fadli badan suurad dhammaystiran haba yaraatee waa hadyiga nebigaasaa u badnaa calayhi salaatu wasalaam salaadaha sidaa darteed baa waxa uu lahaa marka aad salaada tukanaysaa suuradaha dhexdhexe ku akhriya koob kooban cisaar almufasal qaybtan dambe subaca khamiiseed la idhaahdo juskaa hoose taba cama intiisaa dhexe hoose ee ummadana ufudud suurat lfaatix haddii ay dhacdo qofku inuu isku daro laba suuradood laa ba'sa wax dhibi ma jiro sidii ka sugnaatay saxaabi asxaabta ka mida buu nebigu calayhi salaatu wasalaam col buu madax uga dhigay ninka madaxa unbaana ummadda tukiya muslimiinta ninkaa isaga ahay marka uu suuradaha kale soo akhriyo wuxuuna kusoo khatimi jiray qulhuwallahana inuu ku daro saaxiibadiisii kale ee uu tukinayay baa ku yidhi dee waar qulhuwalli bay kaa qabsatae ama qulhuwallaha nagu tuki ama suurad kale maxaad iskaga daraysaa mar walba qulhuwallaha ka soo celcelinaysaa war anigu saasaan idinku tukanayaa qulhuwallaha ka dhammaan maaye ma igula tukanaysaan buui dee xaggay uga kacaan ila amar nebi bay qabaane markii rasuulka loo yimi calayhi salaatu wasalaam ayaa loo sheegay arrintii ninkani intii la maqnaaba inuu wada qulhuwallo ahaa oo salaadiisa qulhuwalluhu ku badnaa haddii uu su-aalayna wuxuu nebiga ugu jawaabay calayhi salaatu wasalaam suuraddaa waan jecelahay waa sifaadkii ilaahay bay sheegaysaa waan jecelahay jacaylkaad jeceshay buu ilaahayna kugu jeclaaday buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam waayo waa sifa tawxiid waxay ka warramaysaa sifaadkii ilahay iyo tawxiidkiisa ayay ka warramaysaa marka taasi waxay daliilu tahay in la isku dari karo laba suuradood ka badan inaad isku dari karto ragcad keliya wa qiraa'atu suurati bacda alfaatixa faatixadu iyada waa waajib marka qofku haddii aanu garanaynin suurad kale faatixada mooyaane wuu iskaga daysan karaa faatixadiisa haddii aanu dusha ka hayninna kitaabka wuu ka akhrisan karaa inuu si xafidaa dee qiimo badan sunnayaasha salaada waxaa ka mid ah wاtakbiiraatu in allahu akbar la yidhaahdo cinda arafci wاlkhafd mar kastoo kor loo sii socdo iyo mar kastoo hoos loo socdo ilaa markan la sheegi doono ee soo socda mooyaane hal maroo soo socda mooyaane kol kastood kor u sii socoto iyo mar kastoo hoos loo soo socdo allahu akbar allahu akbar ayaa imaamku odhanaya sii socodka iyo soo socodka sidaan ilaahay xamdigii aynu yeelo ilaa markan baa isagu sii socodkii ah laakiin aan la odhanaynin allahu akbare arrinkan soo socda la odhanaya wa qowlu samica allahu liman xamida rabbanaa laka alxamd intaasaa la odhan doonaa goorma weeye marka rukuucda laga toosayo marka rukuucda laga toosayo labadan baa la isku darayaa samica allahu liman xamida rabbanaa walaka alxamd iyo rabbanaa laka alxamd siiqooyin kala duwan bay kusoo aroortay aimada qaarkoodna waxay leeyiin imaamka iyo muaadinkaa kala duwan imaamku markuu sii socdo wuxuu odhanayaa samica allahu liman xamida markuu istaagana wuxuu odhanayaa rabbanaa walaka alxamd ama laka alxamd laakiin qofka la tukinaya ma'muumka ahi marka uu sii socdo wuxuu leeyahay rabbanaa laka alxamd markuu istaagana samica allahu liman xamida sunnayaashay ka mid ducooyinka wuu iska soo koobkoobayaa kitaabkuna waa kitaab gaaban oo dheerayn oo mukhtasar ah ee dee ducooyinkii lagu akhriyayey ictidaalka ayaa iyaguna dee ku jira halkan sidii nin saxaabiiba intuu intan ku dhawaaqay samica allahu liman xamida rabbanaa laka alxamd xamda ayiba mubaarakan fiih intaasuu ku dhawaaqay dabeedna markii salaada laga baxay ayaa uu nebigu yihi ninkii ereygaa yidhi waa kee haddii uu nin dhawaaqu yihi anigaa ereygaa ku dhawaaqayna waxaan waxaan arkay buuhi malaa'ig usoo tartantay habkii ay u qori lahaayeen goodii hor qori lahaa macnaa waa erey wanaagsan uu sugay nebigu waa taqriiriyey mar hadduu taqriiriyeyna waa xadiid rabbanaa samica allahu liman xamida rabbanaa laka alxamdu xamda kaiira ayiba mubaarakan fiih mil samaawaati wamil alardi wamila maa shita min shayin bacd waaya sunnayaashii salaada waxaa ka mid a wtasbiixu fi rukuuci wasujuud in tasbiix lala yimaado waktiga uu qofku rukuucsan yahay iyo marka uu sujuudsan yahay fooda uun dhulka ha ku haynin jilbaha oo qura un ha haysanin laakiin mar haddaad allihii weynaa u rukuucsan tahay oo aada u sujuudsan tahay waxa aada leedahay tasbiixdaasaad badanaysa tasbiixdana sidii nebiga ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam ee uu tilmaamayo xadiidka ku sugan saxiixu muslim min xadiidi xudayfa radia allahu canhu xudayfa wuxuu leeyay nebigaan la tukaday habeen markaasuu rukuucay kolkii uu rukuucay wuxuu odhanayey subxaana rabbiya alcadiim markii uu sujuudayna wuxuu odhanayay subxaana rabbiya alaclaa halkaa waxaa ka cad xadiidkaa kolka aynu eegno wabixamdihida laguma darayo subxaana rabbiya alcaiim subxaana rabbiya alcaiim riwaayanka qaarkood baa ayaa soo arooray bay leeyihin tan sujuudda in lagu darayo subxaana rabbiya alaclaa wabixamdihi la odhanayo subxaana rabbiya alaclaa wabixamdih laakiin tan rukuucda subxaana rabbiya alcaiim subxaana rabbiya alcaiim iyo dee ducooyinkii kale waaridka iyaguna dhaadheera intuu sujuudsanya inuu qofku ah ee rukuucsanya sujuudsanya waxaa kale oo sii dheeraada kol hadduu addoonku fooda dhulka ilaahay ugu hayo ilaahay boqorka ahaa waxa uu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam wakhtiga ilaahay uu ugu dhow yahay inay tahy marka inuu sujuudda markuu ku jiro ducada badiyo qofku waxaana u dhow in la aqbala buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ducooyinka lagu lagu akhriyayo sujuudda dhexdeeda ma noqon karaan ducooyinka aayaadka ah sida maalan rabbanaa aatinaa fi dunya xasana wa fi laakhirati xasanata waqinaa cadaaba annaar rabbanaa calayka tawakalna wailayka anabna wailayka almasiir waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaanii sagiira waa ducooyin qur'aana oo adiga iyo waalidkaagii aada ku ducaysanayso ma noqon karaan ha iyo mayaba la yidhi waayo taana waxa keenay nebigu waxau ihi calayhi salaatu wasalaam markaad sujuudsantihiin qur-aanka ha akriyina qur-aanka wakhtiyaa la diiday in la akriyo sujuuddii baa ka mida markii jumcada imaamku uu ku taagan yahay mimbarkee uu khudbadaynayaa ka mida suuliga haddii aad ku jirto xaaladaha soo kale waa la soo reebay marka taa macnaheedu waxa weeyaan in aan la diidanayn qur-aankii laakiin waa xaalad istitnaayi oo laga soo reebay inaad adagu xanaaqdaad tidhaahdo maxaa qur-aanka loo diiday u wanaagsan yahay maaha arrinku sida kula wanaagsan maha waa sida ilaahay iyo rasuulku ay ku sheegeen inay wanaagsantahy marka waxaa fiican ducooyinka kale waaridka ah inuu qof ku ducaysto maadaama uu nebigu tilmaamay qur-aanka yaan lagu akrin sujuudda ducooyinka kale inuu qur-aanka ku jiro unbay noqon kolkaa watasbiixu fi rukuuci wasujuud sujuuddii baa marka ducada la badinaya sunnayaashii baynu wadnaa wixii faral ahaa iyo wixii shardi ahaa ee lafdhabarta u ahaa horaynu usoo sheegnay wixii salaada burinayna way dambeeyaan wa wadcu lyadayni labadii gacmood in la saaro cala alfakhidayni labada bowda dushooda in la saaro fi ljuluus marka la fadhiyo taasina sunnayaashay ka mid tahy yabsudu lyusraa faraha gacanta bidix wuu kala fidinayaa qofku wayaqbidu lyumnaa ta midigna wuu soo tantoomuu ka dhigayaa oo feer buu duubanayaa ila almusabbixa taa murdisada mooyaane fainahu yushiiru bihaa wuu fiiqayaa qofku mutashahidan isaga oo ataxiyaadsanaya habkii salaada lagu dhigaya lagu sharxayaa oo sidii sunnaha nebiga waafaqsanayd calayhi salaatu wasalaam qofku marka uu had iyo jeer fadhiyo ee ataxiyaadka u fadhiisto ama fadhiga labada ataxiyaad u dhaxeeya waxa uu ku yidhi labada gacmood labada bowda ha saaro ilaa halkaa jilbah ayuu saarayaa jilbuhuu saaraya qof rag iyo dumar mid kasta aado waa haddii dee xaaladiisu ay caadi tahy duu laakiin dee buko ama dhinacba uu jiifo ama sarajoogu ku tukanayo dee majilba u saaraabu hayaa waa markuu si caadiya u fadhiyo qofku ayuu bowdyaha dushooda saa u saaraya ilaaha boqorkaabuu addoonku ka edabsanaya isagoo rifrifka iyo farafiiqfiiqana yaraynaya oo rabbigiisa ka xishoonaya dadka qaar unbaad moodaa markay salaada galaan injirtiiyo tagfigu inay ku bataan oo markaasuu rif bilaabaya uunoo aada odhanaysaa uun maxaa kusoo kordhay talow macnaha qofku dee mushkilad weyne haddaanay jirin wuu iska haysanayaa gacmihiisa waa edhabsigii alla uu ka edhibsanayo wey markanuu gacmaha laabayo iyo markanuu halkaa dhigayaba laakiin wuxuu ka soo reebay gacanta bidixna saa ha u kala fidiyo gacantan midigna iyadana sidaa ha u laabo ilaa fartaa musabixada la idhahda tasbiixsata mooyaane carabtu sabaabay odhan jirteen sabaaba waata la isugu kala tiriyee wax cayda sabigu waa cayda ta wax lagu caayaa la odhan jiray laakiin inagu magacan loo bixiye waxa weeye almusabixa waa ta tasbiixsata waa murdisada aynu idhaahno markaynu afkeenna ku wada hadalno fartaa iyada uu fidinaya qof fa innahu yushiiru biha mutashahidan mutashahidan kolkuu ashhadu an laa ila iyadoona iska fooraraysa laakiin markuu ashhadu an laa ilaaha ila allah qalban wa qawlan wa ficlan ilaaha khaaliqa ah keligii baad waxidaysa ficilkaad ku muujinaysa qowlkana waad kaga dhawaaqaysa qalbiguna ma maqnee wuu la jiraa saddexdaasoo wada jiraad leedahay wa ashhadu an laa ashhadu an laa ilaaha ila allah saasaad u kala bixinaysaa marka fartaa miyaa la fidinaya mise waa la dhaqdhaqaajinayaa labadaba la yidhi waayo riwaayadkii nebiga ka soo arooray kolka loo noqday yushiiru bihaa way soo aroortay ashhadu an laa ilaaha ila allah markuu leeyo saa u ishaari jiray wakaana yuxarikuha yadcuu biha riwaayo noocaasina way soo aroortay derajadeedana xasan lagu tilmaamay ibnu cumar uu warinayo aad ka heli karto sharaxa bukhaariye subul asalaam sharaxa waxaan leeyahay buluuq lmaramka kaana yuxarikuhaa yadcuu biha nebigu wuu ya dhaqdhaqaajin jiray isagoo ku ducaysanaya iyaduna way soo aroortay marka haddaad shaafici tahay oo midaagtaada ka dhaqaajiyo dee marka salaada ka baxdaan sanka ha goosanno hala yaabin waa ku boodin oo aan odhanin war muxuu farta u dhaqaajinaya salaaddii baaba ka burayse laakiin maxaa diin loo hayaa undhe iyo daliil daliilka hadduu kutusu sugan yahayna ku qanac haddaad adigu aanad samaynayna tan kala qaadanaysana waa labadaba way soo arooreen haddii riwaayaadka midiba si kusoo aroortana laa ba'sa in labadaba la qaadan karo oo rubama mar haddii sidanna ka sugnaatay nebiga tanna ka sugnaatay in labadaba la sameeya inay jaa-istay muujinayso waaya sunnayaashii salaada waxaa ka mid ah wاliftiraash inuu qofkii lugta jiifiyo fii jamiici اljalasaat fadhiyaashiisa dhammaanteed mar kasta oo qofku ataxiyaadyada iyo sujuudaha dhexdooda uu u fadhiisanayo waa inuu lugta bidix yaro gogladaa lugta bidix buu gogli doonaa waa inuu isfahamnay baan filayaa lugta bidix buu saa u jiifin ta midigna saasuu u qotomin doonaa faraheeda tan bidixna waa uu saas u yaro jiifinayaa waa haddii qofku uu karo weeye haddii uu karo oo reer magaalka had iyo jeer romatisanka iyo ruusruuska ayaa iskaga yaro bata dabeetana waxaad arkaysaa iyaga oo farihiina saa u kala bixiyey saana isu wada marooriyey marka hadday bes ka tahay dee bale maleh haddaan waxba hakranaynin ay bes ka tahay qofkani hala yaabinoo intaad gujisaha odhani war sunnaha dabiq sunnaha muxuu dabiqaa faridaabuu la il daran yahay hadduu fariisaa idhaa khushuucduba way ka tegaysaa na naqaskaa ku dhagaye kolka haddii uu intan uun karayo oo aan cudur jirin marka uu caadiga yahay waa inuu lugtaana saa ulaatan kalen saa u taagay sunnayaasha dee waxaana xadiidkaana saas ku sugan tahay watawaruk waa inuu misigta dhigaa qofkii ataxiyaadsanayay fi ljalsati alakhiira fadhiga u dambeeya fadhiga u dambeeya waa inuu misigta dhigaa oo gacan lugtii midig iyadu faraheedii kollayba saasay iska yihiine laakiin tii bidixe kolkii hore uu ku yaraa fadhiisanayay ayuu iminka sidaa u hoos barinayaa ta midigoo misigtuu dhigayaa si fiican buu haaneedsanayaa waa faarumaysanaya si uu markaa ataxiyaadka iyo ducadiisa iyo u dheerayn karo oo dee ile duco badan buu akhriyaya ataxiyaadkii u dambeeyey ataxiyaadka dambena wuu yaro dheeriyey ka horena waa fudud yahay ilaa waa laga kacdiyahay marka maadaamuu xoogaa fadhiyayo si aanu ugu daalin waanu misigta dhigaa wariga misigtaa la idhaahdaa katifna waa garabka wariguna waa misigta waay watawaruk fi ljalsati alakhiira sidaasaana ku sugan xadiidka abi xumayd asaacidi radia allaahu canh bukhaari ku sugan taasuu nebigu samayn jiray uu sheekhu matniga kugu tilmaamay sunnayaashii salaada waxaa ka mid ah watasliimatu athaaniya assalaamu calaykum ta labaad assalaamu calaykum tii hore xaggay ku jirtay iyadu arkaantay ku jirtay arkaanta laakiin assalaamu calaykum tan dambe sunnayaashay ku jirtaayoo qofku hadduu ka kaco bala ma jirto kamay burin salaada waxaa markaa dee laga duulaya haddii la yidhaahdo iyadu waa iska sunne inaanay salaadii haddii maala assalaamu calaykum tii hore yidhaahdo oo waysadii ka jabto dee inaanay ka burayn baa fuqahadu halkaa ay kala soo baxayaan intaan tii dambe la gaadhin halka ibnu xasan uu ku qabsado had iyo jeer fuqahada waaya halkaasuu kugu sheegay shan iyo toban sunnayaashii salaada ka mida qurxinayay hadyiga nebiga ahaa calayhi salaatu wasalaam sunne marka lagu idhaadana ha odhanin kol haddii aanay salaadu ku burayn isla markaana aanu sujuudu sahwi lagaaga baahnayn dee in la iskaga tago waa la heli karaa ma aha sunnaha rasuulka lama fudaysado calayhi salaatu wasalaam ee qofku waa inuu isku dayaa intuu kari karo inuu la qabsado sunnahoo aada dhammaystirtaa waxay difaac iyo gaadh u tahay faralka faralku inuu dhowrsoonaado haddaad sunnaha ka soo dulboodo faralkunbaa rifrifmi markaana faslun buu marka yidhi sheekh kanna waxa uu fasal u yahay oo uu ka warramayaa arrin kale oo waxyaabaha faariqa u ah ama ay ku kala duwan yihiin ragga iyo dumarku marka ay tukanayaan ayuu halkan sheegay waxyaabahan qaarkood waa laga yaabaa in madhabta ay keligeed ku tahay ama qaarna ee laysku khilaafsan yihi waalmar'atu gabadhu tukhaalifu rajula ninka waxa ay kaga duwan tahay fii khamsati ashyaa shan shay ayay kaga duwan tahay gabadhu marka ay tukanayso ninka midda u horraysa waxa weeyaan buu ihi farajulu ninku yujaafii mirfaqayhi labadiisa suxul waxa uu kadhig ka durkinayaa can jambayhi labadiisa bog labada bog iyo suxullada marka uu qofku rukuucsan yahay ama uu sujuudsan yahay ninku waa kala durkinaya waad fahamtaan filaya haddaad rukuucsan tahay ama sujuudsan tahay suxullada iyo bogga ama labadaada dhinac inaad kala durkiso wey sida uu warinayo xadiidka cabdilaahi ibnu maalik ibnu buxayna nebigu waxau ahaa buu ihi markuu tukanayo waa kala durkin jiray gacmaha iyo iyo bogga wuu kala durkin jiray waaya shaydaankiibaa abacaynaya waxaa gabadhii baa markaa iyadu ka duwan halkaa gabadha faariq baa jira oo ay kaga duwan tahay halkaa xadiidkaa bayhaqi uu warinayo mara calaa imra'atayn nebigu waxa uu soo maray laba gabdhood oo tukanaya dabeedna waxau idhi idaa sajadtumaa fadummaa bacda alaxm ila alard faina almar'ata laysat fii dalika karajul inkastoonu takhriijinin afarka idinku dumarku halkaa ragga kulamo mid ahae jidhkiina ururiya ayaa afarkaasi uu sheegaya taasi waa mid wayuqilu waa ka hinjinayaa baطnahu calooshiisa can fakidayhi labadiisa bowdiyo fi rukuuci wasujuud markuu qofku ama rukuucsan yahay ama sujuudsan yahay waa inaanu bowdyaha iyo caloosha isku nabin bowdyaha iyo calooshayuu isku nabina sidaa ha u yaro kala durkiyo gacmihiina uu yaro kala durkiyey sidaana horuu u yaro hinjinayaa qaarkiisa hore ee isku wada fadhiisan maayo qofku iyadoo dabcan tixgelinteedana ay leeyihiin walaalaha dhinacaaga taagan ee ku tukanaya ilaan dad baa dhinacaaga safkiina waaba laga yaabaa inuu cidhiidhi yahay markaa haddii aad istidhaahdo taa fuli oo kala fidisa xullada oo dadkiina aada oofaha ku dhufato ma wanaagsanaa ee waxa weeye waxaad tixgelinaysaa kolba inta ay suuragalka kuu tahay inaad kala fidiso uun ee markay kuu suuroobi weydo waad ka daynaysa wayajharu kor buu u qaadayaa fii mawdici اljahri meesha salaadaha kor loo qaadayo qofku waa inuu salaada kor u qaada waa ninkii laakiin gabadhu hoos bay isaga dhigay ilaahay baa wuxuu uhi falaa takhdacna biاlqowl fayadmaca aladii fii qalbihi marad waa haddii fitno laga cabsanayo haday gabadhii tajwiidkii qur-aankii ku akhrido oo aada u luuqayso oo lagaba yaabo in laga raaco halkaa iyadu hoosa isaga akhrido hoosa isaga akhrido wabtaqi bayna dalika sabiila taasina waa mid kale buud midka kale ku kala duwan yihiin waxaa ka mid a waidaa naabahu marka uu ku yimaado naaba markeeda hore uu soo weeraraadee marka uu ku yimaado shay-un arin fi salaati salaada dhexdeeda marka uu qofku ku jiro haddii arrini ay ku timaado mushkilad baa qofkii ku timi salaada dhexdeeda cid buu baraarujinayaa agtiisa ah ama ciddii tukinaysaybaa buu baraarujinayaa ragga iyo dumarku halkaa way ku kala duwan yihiine sabbaxa ninkii wuu tasbiixsanayaa subxaana allah qof halkaa agtaada fadhiyaad leedahay ka fur hebel aqalka subxaana allah ayaad odhan doonta markuu kusoo eegana dee fartaadu yar fiiq war hebel aqal ka fur ama u idan ma u idin maabuu ku yidhi haabaad odhan macnaa waxaad fartaad ugu fiiqaysaa subxaana allah imaamkii haddii uu waxba garan waayana ama wax ka sii noqdo amuu salaadii khalkhaliyana subxaana allahi buu raggu odhanaya laakiin dumarkii iyagu subxaana allahidaa iyo codkaa kor loo qaadayo way iska daynoo sacabka ayay saa labada calaancalo iskuma dhufanayaanoo taasi hadiyo jeer marka calaancalaa sidooda laysugu dhufto waa sacab ilaaqeed baa la ydhahdaa oo wuxuu ciyaartu shabaha laakiin sida kalea laysugu dhufanaya tasfiiq waa in laysugu dhufto gacanta dhabarkeeda iyo takale beerkeeda rasuulku sala allahu calayhi wasalam mar intuu salaadu ay waxyar si noqdeen bay gacmaha isku dhufteen rag ama suul dhabaaleeyeen kolkaasaa waxau yihi man raabahu shayun fii salaatii falyusabbix fainahu idaa sabaxa ultufita ilayhi wainama tasfiiqu linnisaa ka idinka mid ee arrin ku yimaado salaada dhexdeeda arrin ku yimaado gacmaha yuu isku dhufanina gacmo isku dhufashada dumarkaa lehe subxaana allahi ha yidhaahdo waa warcad soomaa marka imaamkii oo salaadii silaneeyey ama dee lababogleeyey ha aamusnaaninun dee afgarashada bixi waa hogaamin hogaamin tii maamul iyo madaxweyne oo kala awey waa suura musaqara min alimaamati alcudmaa madaxtinimada weyn ee muslimiinta u guntan ayay tanina tusaalowta markuu imaamka iyo hogaamiyaha salaadu khaldamo waa la saxaya subxaana allahi baa la odhanaya waa lagu celinaya waa lagu celinaya haddii uu kala bixi waayo oo uu jahawareero khaladka lagu raaci maayo waa laga goosanaya sheekh baa masaajid bay ka dhacday mar dhexdeera labadii sujuudood buu mid ka tegey kolkaasaa subxaana allahi la yidhi wuxuu mooday in la leeyahay ragcadiiba waxu dhimayn wuu kacay markuu istaagayda haddana yidhaaheen subxaana allahi wuxuu mooday in la leeyahay fadhiiso wuu fadhiistay haddana way ugu celiyeenoo wuu kacay markii uu intaa ka dhammaan waayey ayaa ninbaa wuxuu ihi sujuud tani sujuuddii labaadii sujuudii labaad macnaha wuu baraarujiyey af carabi ku baraarujiyey weliba markaasuu af carabigiina ku baraarugi waayey markaasuu yihi sujuudii labaad ayuu saasuu baraarujiyey marka isagunbaa dee kolka fuqahada loo eega sibaa madhabtan inta imaamkii waa kol hadduu saxay waa fiicantay jamiciina la qabsay waxay leeyihiin de isaga unbaa markaa salaadiisi ay walbaad noqotay mar haddii uu af soomaali ku hadlay madaahibta qaarkoodna waaba qabaanba in lagu baraarujin karo way jirtaa madaahibta qaarkood bal waayahay kolka haddaba halkaa aada arkayso ee ruuxii dumarka ahaydee ilaahay u tukanaysa la yidhi codka yaree bal iyadoo aada afka u kala waaxda oo ama geeraarta ama heesta oo islaba rogtoo ku luuqaysana bal ka war oo la idhaa codkeedii heblaaye macaanaa waa cajiib wey arrin aada u cajab badan wey macnaha dee ilaahaybaa ayaa sidaaba ugu diidayoo waxa la yidhi falaa takhdacna bilqowli fayaطmaca aladii fii qalbihi marad waqulna qowla macruufa hadal wanaagsan unbaa ku dhawaaqi kartaan baa la yidhi waaya waxyaabihii ay ku kala duwanaayeen buu kuu sheego waxau ku uhi wa cawratu rajuli ninka cawradiisu waa maa bayna suratihi wa rukbatih waa inta udhaxaysa xundhurta iyo jilibka xundhurta iyo jilibka inta ka dhaxaysa weeyaan cawrada raggu oo qofku haddii uu dhar helayo inuu si qurux badan u labisto ayaa habboon oo aanu odhanin dee kol haddii cawradaadii ay tahay intan dee intan un tuwaal ku duub intan un tuwaal ku duub oo iska tukayuu odhanine dee ha tixgeliya qowl allahi tacaala yaa banii aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjid mar kastoo tukanaysaan quruxdiina qaata taa ha tixgeliyo laakiin haddii duruufiba ay timaado amaba ay u suuroobi weydaba qofka inta waajibka ahi waa intaa weeye ee salaadu ay kaga ansaxaysaa haddii caynkaa la yidhi oo adigoo jeestaynaya oo labisan oo aan waxbaba kaa dhacsanayn intood dhargis ku siisa dhar halkaa qas uunu kufaydma ka war waad aragtaa dadka qaarkood oo sii rukuucaya ama sujuudaya oo surwaalkiisii iyo garankiisii ayuunbaaba halkaa kala kaco dabada jeexeediiba halkaa ka muuqanaya ninkii hadda sida kale waa isaga gaashaaman yahay oo ilaa sharabaadadiibuu gashan yahay iyo ilaa koofiyadii hadduu doono laakiin intii keliya hayde la asturi lahaa ayaaba faydanta markaa bi'i waayo waxba taasi waa jeesto liidata weeye waxa fiican in dabada la qariyo oo si wanaagsan qofku u labisto kol hadduu xaaladan ku sugan yahay macnaha haddii halkaasi ay bannaanaato dee dabcan xundhurtii way ka hoosaysaae waa salaaddii way kaa buraysa waalmar'atu gabadhu tadumu bacdahaa ilaa bacdin buu ku yihi haddaba iyadu barhkeedba barhka kale isu keenaysaayo way isyara ururin wa takhfidu sawtahaa codkeedana hoos bay u dhigi doontaa bixadrati rijaali alajaanib rag ajaanibi marka ay joogaan adaanka iyo aqiimidda iyo qirada salaada meeshii kor loo qaadayay kor bay u qaadi laakiin dheerayn mayso oo sidaynu innagu u dheerayno uma dheeraynaysa hoos bay u yardhigi wa idaa naabahaa shay-un markuu shay soo hujuumo ama xaaladi ay ku timaado fi salaati salaada dhexdeeda safaqat gacmaha isku dhufan horaynu usoo tilmaanay labada gacmood ayay dhabarkeeda iyo takale beerkeeda isku dhufan doontaa de markuu wax soo weeraro waa waa mar hoofyimid oo kale ama wax la saxayo masala waxaa ka mida tuug baa kabihii kaala cararay salaadii dee waa kuu jiraysaa waad iska wadan laakiin tuuggana kabaha waad ka reebi ilmo yar baa dabgelaya ama indhoole dee waad ka soo qaban doontaa ama ogeysiiska noocana baad bixin doontaa waxyaabaha ay kaga duwan tahay ayuu sii wada waxau uhi waa jamiicu badani lxura gabadha xorta ah jidhkeeda dhammaantiisu cawratun weeye ilaa wajhaha wa kafayha wejiga iyo labada gacmoodee inta laga faraxasho mooyaane gacmaha intaa laga faraxashee cumaacumaha iyo wejiga mooyaane jidhka inta kale waa cawra weeye gabadhay xor tahay waxaana u daliila xadiidka umu salama ay warinayso nebiga calayhi salaatu wasalaam ay weydiisay tihi atusalli lmar'atu fii dircin wa khimaar walaysa calayha isaar gabadhu foodad iyo dirac qura oo googarayday aanay wehelinin ma ku tukan kartaa markaa nebigu wuxuu ihi idaa kaana dircu saabiqan yuqadii duhuura qadamayha haabi way ku tukan kartaa haddii diracu uu dheer yahayoo cagaha calaancalahooda uu qarinayo ama cagaha oo dhan uu qarinayo oo markay sujuuddana uu qarinayo markay taagan tahayna uu qarinayo waxma maryo badan in la isdul saaro shardiga ama inta waajibka ahi ma ahee shay keliyaoo jidhkeeda wada dhammaystira hadduu jiro waa ku tukan kartaa buu nebigu u fasaxay calayhi salaatu wasalaam iyo xadiidkii dee cali la weydiiye caaishana ay la waafaqday iyaduna saas oo kale ayuu tilmaamaya xadiidkaasina markaa qofka dumarka ahi marka ay tukanayso waa inay jidhkeeda wada asturtaa cududaha iyo cagaha iyo jidhka oo dhanba waa inay wada asturtaa oo salaada iyo iyo khaariju salaa labadaba waa isku mid gabadhu inay labisatay isqariso un marka ay tukanayso marka kalena ay iska wada faydfaydato ama laabtii iyo cagihii iyo ilaa dee adimadii ay iska faydfaydato dee yaa fasaxay labada jeerba oo cawro walamatu addoontiina ka rajuli bay la mid tahay buuhi ninkii oo xudunta iyo intaa ka dhaxaysa ayaa cawro ah laakiin sida nusuusta u badan tahay waxa weeye iyaduna taxortaa inay la mid tahay oo kol hadday ruux dumara tahay iyaduna ay jidhkeedii wada qariso intaasay ku kala duwanyen laakiin intaa wixii ka soo hadhay de waa iskaga mid buu kuleeyahay ragga iyo dumarku habka ay u tukanayaan waa dee kolley kitaabku waa soo yar koobanya waxyaabaha qaarkood ay ku kala duwan yihiin waxaa ka mid ah in dee jamacii aanu waajib ku ahayn dumarka iyo jumcadii waxaa ka mid ah habka maalan marka ay istukinayaan gabadhu hore uma baxayso laakiin waxay istaagaysaa safka dumarka ee hore dhexdiisa ayay istaagaysaa waaya wallahu subxaana wa tacala aclam su-aalaha in kooban baynu siin doonaa shan mir
su-aasha koowaad ee la soo weydiiyey fadiilatu sheekh maxamed sheekh cumar dirir waxa weeyaan ma lagu daba tukan karaa imaam qaldaya axkaamta salaada
kolley dee nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam yaummu lqowma aqra'uhum likitaab illahi tacaala waxaa u imaam noqonaya inta meel isugu timaada ka kitaabka ilaahay ugu akhriyoog haddii imaam laga dhigayana waa in isaga loo daayaa haddii meel la isugu yimaadana waa in loo tixgeliyaa walow ka uguba yar ha ahaado walow ka uguba faqiirsan ha ahaado walow ka uguba curyaansan ugu indhala ha ahaado taasi waa taa haddii ay dhacdo faatixada iyo arkaantii qowliga ahayd inuu jajabinayo dee fuqaha badani waxa ay ka hadlayaan laa tasixu salaatun khalfa umiyin mid kanoo salaada jajabinaya haddaad adigii saxayso kuma xidhan kartid wallahu aclam
su-aasha labaad waxa weeyaan muxuu xukunkiisu noqonayaa ninka masaajida ilaahay u diida in diinta ilaahay lagu dhigo ama lagu akriyo
taasi dee malaha way iska caddahay waxba isweydiin uma baahne allah ina hanuuniyo waay
waay su-aasha saddexaad waxa weeyaan haddii adigoo salaada ku jira haddii adigoo salaaddii ku jira imaamkiina aanu adigoo salaadii imaam ku xidhay salaadiina aanu weli ka bixin haddii aad sahwidood salaamo naqsato muxuu noqonayaa salaadaadi maxay noqonaysaa ma buraysaa mise waa
marka qofku is-ilaawo ee isagiioo imaam ku xidhan way dhacdaa qofku mararka qaarkood inuu yaro baxo inta ataxiyaadka lagu jiro ama la taagan yahay ama si un dabeedna uu assalaamu calaykum un isagu iska idhaahdo oo aad aragto weli iyadoo ataxiyaadkii loo fadhiya way dhacdaa markaa wuu iska aamusi oo halkii unbuu kasii wadan doonaa taxiyaadkiisi sahwigaasina sujuudu sahwi uga baahan maayo waayo raacitaanka imaamka la raacayo ayaa tixgelinta leh marka imaamkii wax sujuudu sahwi oo ku waajibay haddaanu jirin kaagana waa daafa innamaa jucila alimaamu liyutama bihi baa waa sala xadiidka imaamka waxaa loo yeelay si loogu daydo marka imaamku raac oo ha kusii adkaysanin salaamo naqsigii gefka kaaga dhacay oo ha albakin
su-aasha ku xigtaa waxa weeyaan ma lagu xidhan karaa salaada ninka qaadcunka ah
asalaatu tasixu khalfa kulli barin wafaajir salaaddu way ku daba ansaxaysaa qofkii gef ka dhacayo iyo kii saxahe wanaagsan labadaba laakiin wixii gefahe qofka ka dhacaa dee waxaa waajib ku ah un sidiisa inuu uga baxo sidiisa inuu uga baxo lakiin kol hadduu yahay qof mu'mina oo tukanaya oo salaaddii saxaya waa lagu daba tukanaya wixii markaa gefuhu ku jirana waa looga naseexaynaya asxaabta ridwaan ullaahi calayhim way dhacaysay inay kuba daba tukadaanba nimankii madaxda ahay reer bani umaye khamriga cabbi jiray way dhacaysayba
su-aasha ku xigtaa waxa weeyaan muxuu noqonayaa xukunka qofka isaga oo sujuudsan kor uga qaada xubnihii laga sujuudayay
nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam inamaa jucila umirtu an asjuda calaa sabcati acdum toddoba xubin inaan ka sujuudaa la faray labada calaancalood labada jilib iyo labada adin farahooda oo dhinaca cad loo rogayo iyo iyo fooda intaasaa oo dabcan sankiina la socdo marka qofku intaa mid ka mid a hadduu dhulka ka qaado waktiga uu sujuudsan yahay arkaantii sujuudda mid ka mid a baa maqan markaa ma ansaxaysa bay leeyihin sujuuddii ilaahay waa ka aqbali karaa laakiin gef buu sameeyey faaxisha oo sujuuddiisii waxyeelaya
su-aasha kale waxa weyaan adigoo weysaysanaya oo cagihii sii maraya haddii neefi kaa timaado weysadii miyaad soo celinaysaa soo dhammaynaysa
waysadu marka ay dhantay wixii buriyaa barhkeedna wuu buriyaa khilaafka qowlkaasaynu qaadanaynaa saxa
tanina waxa weyaan su-aal dhowr jeer soo noqnoqotay ma lagu weysaysan karaa suuliga suuligu hadduu nadiifiyo waxba ka soo duulduulaynin ha marmar sibidh uu iska maydhan yahay wax wasakoo kaaga soo duulduulaysa aanay jirin ha laakiin haddii wasakhi kaaga soo duulduulayso dee waxa weeya waad ka daraysa marka meel nadiifa baad la tegaysa shardigaasunbaa ku xidhan laakiin suuli ahaantiisa maydhigii maadaamaad ku maydhanayso waysadiina waa la mid
su-aasha kale waxa weeyaan gabadha dumarka ahi haddii ay dhiciso iyadoo ilmihii aanu noqonin ilma aanu gaadhin saddex bilood iyo wixii ka yar ama ilmahuba uu ka shubmo xukunkiisu muxuu noqonaya xukunkeedu salaada
waxay leeyihiin fuqahadu haddii intii ruuxda lagu afuufay ilmuhu uu shubmo dhiiggaa kii nifaaska ee dhalmada oo kale ayaa loo tixgelinaya laakiin haddii uu wakhtigii candhuufta ahaa oo kale uu shubmo waa kii dhabar furanka oo kale uu noqonaya cibaadadii iyo galmadii iyo kama joojinayo marka waxaa loo eegayaa saddex bilood ma dhaafay mise wuu ka yar yahay wallahu aclam
farta la taagayo ama farta macnaha waktiga la ruuxaya ama la taagaya ma marka u horeysaa mise waa marka taxiyaadka
marka taxiyaadka wey marka ashhadu an laa ilaaha ila allahu leey wayn horey usoo sharaxay waay haddaad salaada ragcad ka tagto oo muddo kadib aada xasuusato ma salaaddii baad soo celinaysaa mise ragcaddii unbaad la imanaysa way dhacdaa in mael la murmo ama intaasaynu ka tagniyo intaa kamaynaan tegin marka fuqahadu waxay leeyihiin idaa taala alfaslu aw qasura fiihi farqu wakhtiga laga sii baxsanaa salaada hadduu dheer yahayna waa la soo wada celinaya hadduu gaaban yahayna lama soo celinayo ee intii dhinnaydunbaa lagu sii karaya